Warbixin gudaha ah ayaa laga ogaaday in saraakiisha booliiska gobolka Iowa ay hubkooda sii jiiteen xogna u adeegsadan tuhmanayaasha si aad u badan sanadka marka loo eego sanadkii hore sababta ah kororka weyn ee kiisaska cabinta. Taasi waa sida laga soo xigtay Waaxda Iowa ee Badbaadada Dadweynaha warbixinteeda sanadlaha ah ee ku saabsan dhacdooyinka xoogga waxay ogaatay tuhmanayaasha inay ku weerareen gawaarida iyo lugta saraakiisha marar aad u badan sanadkii. Intaas waxaa sii dheer, saraakiisha waxay ka jawaabeen iyaga sawirrada qoryaha ay ridaynayeen iyo qoryahooda 269 jeer sanadkii 2020. Boqolkiiba 83 waxay ku kordheen sanadkii 2019. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Iowa waxay soo warinaysay maalin kale oo aan dhimashada u dhiman sabab la xiriira dhibaatooyinka Covid-19. Waxaa jiray in ka badan 500 oo kiisas cusub iyo kororka bukaanada cusub ee gobolka oo dhan oo 18 isbitaal la dhigay magaalada Sioux City. Taasi waa isla heerkii shalay. In ka badan 120 Nebraskans ayaa laga tallaalay coronavirus usbuucii la soo dhaafay, taas oo ahayd qiyaastii 106,000 usbuucii ka horreeyay. Gobolka wuxuu hadda u furay xaq u yeelashada tallaalka qof kasta oo jira 16 iyo wixii ka weyn. Wadajir faniid maxalli ah ayaa ka helay koror magaalada Sioux City. Golaha magaalada ayaa ansixiyay heshiiska horumarinta iyo qiimeynta ee farshaxanka Art Center. Waxay ku taal dhismaha Cortland ee wadada Afarteeda. Dhismaha waxaa la dayactiray maktabadda farshaxanka iyo goobta isduubidda. Warka wuxuu ku keenay Stewart Trim Foods oo ku taal Sioux City, Iowa, iyadoo si sharaf leh u taageeraysay bulshada Siouxland ilaa iyo sanadkii 2017. Wixii macluumaad dheeri ah ku saabsan Stewart Trim Foods, fadlan booqo SiouxCityPork.com.